Star FM News.
kulan waacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo sheegtay inaynan saxiixin heshiis lagu dayactiraya j k i a wakiilada ismaamulka wajeer oo diiday in la meelmariyo miisaaniyadda golahaasi xilli uu gacan ka hadal dhacay dhanka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan somalilan oo sheegtay in ciidankeeda ay qabteen laba xubnooda ka tirsan sirdoonka soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol afartan iyo lix iyo hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiinaya warka duharnimo madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta musaaliya mudavadi ayaa xaqiijiyey in dowladdu aynan shirkadda adani airport holding limited la saxiixan heshiis lagu wanaajinayo tayada kaabayaasha gegida caalamiga ee diyaaradaha ee j k i a ee magaalada nairobi waxa uu carabka ku adkeeyey in la marayo geedi socodka habboon ee dhanka sharciga si dalka uga faa'iido ballaarin iyo casriyeynta garoonka tani ayaa timid kadib markii lasoo tabiyey in bishii saddexaad ee sanadkan maamulka maareeyay garoomada diyaaradaha dalka ee loo soo gaabiyey k a a uu guddoomiy soo jeedin ka timid shirkadda adani oo ku saabsaneyd maalgelinta mashaariicda mudnaanta leh ee garoonka j k i a waxa uu maanta gacanqaad dhex maray wakiilada golaha hoose ee ismaamulka wajeer oo ku kala qaybsamay miisaaniyad loo gudbiyey qaar ka mid a wakiilada ismaamulkaasi ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta star
ana magacay waxaa la yidhahdaa ibraahim xuseen cabdi waxaan nahay m c a waa galaanka new reward budgetka aan noola keeni hadda saaki waa ujeedaa wariyihii bannaanka lagu xidhi xoogaa lagu isticmaali lahayaa baruja ina xoog lagu mari waxaanu uga hormaasanna budjetka walaayaal waxaa waaya budjetkii koowaad oo mandate noola keeni lacag waxaa jirta sagaal boqol oo milyan oo account ku jirta oo la isticmaalin ayaa budjetkan saaki lagu soo daray budjetkii mandate noola keeni waa ka maqnaay gaafanaha lacagtan waa soo hartee markay account ku jirta sagaal boqol oo milyan waxaan ka imaada waa galayka new reward lix magaalo iga ooman intaasoo isbitaal daawalaan aan ka yahay sagaal boqoloo milyan oo la isticmaala saaka budjet lagu soo daray waa midda labaadii waxaa jira brojektayaal fara badan oo lacagtooda la qaatay oo la qabtay haddana ku jiro waxaa ka kow eh meeshaan laleeyahay dhaamsaydka dhaamsaydka shaqadaadi waa la dhameeyey lacagta waa la qaatay bajetka saaka noola keeni afartan iyo toddoba milyanaa ku jirto war dhaamsaydka waa la qabtay shaqadaada afartan iyo tobankaa intay u socotaan kalaannahay waxaan ka waynay rag qaarkiisu haws ku jiro inaan suu maanoon tashanna oon falanqayno budjetkan oo noqdo budjet dadweynaha dan weh sharciyaa jira meeshaan budjetka marka la keena oo assembly la keena waxaa jira departmental committee committeeyaal kala duwan ayaa jira committee walba inay budjetkaaga ay qaadata oo wasiirkeeda la fadhiisata aas noqdo magaan budjet dadweynaha dan weh la hagaajiyey wixii ma dhicin shalay waa aragteen dadkii alla afta laga qaada public participation meel walbaa laga soo fiiji walaalyaalow budjetkan ilaa laskaga imaado la fadhiisto waa subaxaan la joogo budjetka noola keeni waa afar bilyan lix boqoloo milyan waaye raawajarow lacagta iideed oo sagaal boqoloo kaloo milyan oo la isticmaalnaa taal aan isweydiinay waxaan ka weyne war meeqaa bohol dadku waa ooma yihiin meeqaa mashiimoodaa noqoda subaxaan la joogo toban bohol kelixa ku jirto afar bilyan lix boqoloo milyan ayaad budjet keentay aan iskuga imaana ilaa waa ilaa laga hagaajinaa budjet dadweynaha dan weh wallahi si horta nin walba fikraddiis waayo dadka maaragti waa kala galaad shantan farood ilaahay ma simin waxaan maanta ku haysan waxaa waaya lefolfo hospital ah intaasoo lacago boqolo milyan la gelinaya saaki subaxan la joog isbitaalihii dispensaryaashi oo tuulooyinku ku yeelan daawo ma laha meelo badan oo maanta waxaa jirta ilmo geetiisa isku akhrisanaayin meelo badan oo dispensary qabanaa jirta meelo badan oo maanta oomanaa jira sidii horaan kuu sheegay bajetka waxaa la rabaa bajet dadweynaha dan waa inaan la soo saara saakadaana aan hadlayna intaasoo magaala laga ooman yahay waxaan kala nahay war bajetkan wax dadka dan aan qabanna walaalayaal sidaas ogsoontiin laamiga mandate laami baa la kor saaray lacagaa lagu qaatay sagaashan iyo afar milyan shaqadaas waa la dhameeyey subaxaan la joogo bajetka waxaa qoran hal boqol iyo shan milyan inaan haddana rekabatin lagu samaynahay laamigii shalay laami la kor saaray ayaa laami kara haddan la kor saaraya saaki waa nasiib dara inay dadkii hawskan la soo doortay qaarkood arrinta iideedayna la argalayiin midda kale meeshan stadiumta la leeyahay meel kuraas lagu fadhiista ayaa la rabaa intii la hagaajiyey bajetka waxaa ku jirto siddeetan iyo shan milyan iyo shan boqoloo kunaa ku jirto waa galaa gunyuure wodh aniga laga soo doortay lix magaala iga ooman halkii mashiinta ahay shan milyan kala xay u baahanta soddon milyan maanta waa galaa hadaa la geey oon waa ka baxayn dadka masaakiinta meesha la dhihi lahay dadka maxaa u daran waxay noqotay meel lagu adeegsanaa dad yar ay maaragtay contract ku qaadanaayeen oo laga xamaalinaa waa midda labaad wajeer maanta qandaraasa ka socda war waxaanoo qandaraasyaa dhisahay dadka contractors wajeer ma dhisayaan wax kale kuri iska dhaaf dadka hadoo kabaandarkooda aas wajeer ku qornayna qandaraas la siinaya isbitaalkan weyn waa dhammaan leeyahay hal bilyan oo lacayaa la geliy bajetkan saaka isku dagaalahayn laba boqol iyo labaatan iyo sagaal milyana ku jirto industrial bargaa la dhisaya lix boqol oo milyana la geli war ilaahay kugu dhaariye ummaddii masaakiintoodaasna soo dooratay oo halkan nagu sugaysa oo ooman oo dispensary la yaa u maqan ana magaceedu waa yuusuf xuseen axmed oo ku magacdhintay tulfi m c ga laga soo doortay dela canole waxaa jirta oo nasiib xumo ah bajetka maanta noola keenay waxaa waaye bajetka oo danta community ay ku jirto maaha ama dadka shicibka ay ku jirto maaha maxaa yeelay annaga ninkaanayta waxaan isku gafnay oon bajetkaan aan u aragnay inaan celinna waxaan dhahnay meeshan waa tarty words tarty wordski dhaqaalihii ha gaara waa naga diiday dhaqaalihii waxaa isku socdaa four mile radius magaalada afarteeda inaad iska- inaad dhaqaalihi ka tago waa diiday hadday tahay biyo ii sheeg ceel durud ay tahay kaambanad u haagsada kiisii oo ceelashu dura hadday tahay dhismo waxaa laga keenaa hadhow ee nairobi yeel dadkii hadday tahay bendenbil in wax la bixiyo loogama tirgelin lacagtii bendenbil oon budget marayni labada sano soo dhaafni waa one billion financial yaag hore five hundred aan ku darnay middii hadda soo socotay five hundred aan ku darnay one billionkii maxaan lehen ree wajeer bendenbiilka hala siiyo ilaa aminkaan qab ree wajeero barka bendenbiil la siima leh waa u tagnay waxaan codsanay kambaniyaalka isku bixi dadkii aan siinay ree wajeer yihiin noo keenaan aan ilaa aminkaan waa kalaan nahay meeshaan annaga dadkii wixii soo doortay inay qora u istaageen annaga waay waxaanu la fariisanay gabanaha muddo dheer intaasoo jeer aan la fariisanay waxaanu ku dhahnay walaalow labada sano lasoo dhaafay intaanu aanu in sabri karno waa in sabarnay dowladda waxaa ku furnaa buuqii badan waxaan ku dhahnay maadaama sanadka saddexaad baajadkeeda hadda la hagaajinhaayo waxaanu kaa codsanaynaa in dadweynaha dantiisi wo- laga arka baajadka ayaanu ka codsanay wuxuu nagu yidhaahday lix boqoloo milyan bisaan in haya annaguna waxaan ku dhahnay lix boqoloo milyan wajeer afar bilyan iyo siddeed boqoloo milyan ah development ah development lix boqoloo milyan maxaa ku soo reebay ayaanu ku weydiinay m c a-yada dadka inay fahmaanaan rabaa waxay meesha u joogaan inay u doodaan ayaga wuxuu m c a-ga woodku ugu doodaa hadday imaad dadweynaha wax waa gaaray dhibka maantana haysta oo wajeer haystaa waxay tahay wixii dhanba waxaa lagu soo reebay afar meelkan gudihiisa ayaa lagu soo reebay anaga waxaan rabna waa xisaabtan waxaan rabna waxaa waaya dadweynaha dantiisa dadweynaha dantiisa haddaan ka aragnay waxaan dagaal ku hayna ma laha bajetkan waan u marinaynaa laakiin intay dadka ay taagan tahay annaga waxaan diyaar u nahanay in bajetkan meelna uu soo marin xildhibaanada golaha qaran ee xirajiinta ayaa kalfadhigooda galabta ku eegi doona miisaaniyad dheeraad ah oo uu gudbiyey guddoomiyaha guddiga qoondeynta miisaaniyadda ahna mudanaha laga soo doortay deegaanka kiaro indiindi inyaro inti sharciyeedkan ayaa ku saabsan dhaqaalo dheeraada oo la doonaya in loogu taalagalo ama in loogu talagalo arrimaha horumarka sidoo kale xildhibaanada ayaa ka doodi doona warbixin uu xafiiska hantidhowraha guud ee dalka ka soo saaray adeegsiga lacagaha satuuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee loo soo gaabiyey n g c d f ee sagaal deegaan baarlamaaneed oo ka tirsan ismaamulka bungoma xubnaha baarlamaanka ayaa ka doodi doona sida howlaha golaha qaran ee xirjinta loogu dardargelin karo baraha waa baraha online-ka aqalka sare ee dalka ayaa baaritaano ku sameynaya in ka badan saddex boqol iyo afar oo koono bangiyadeed oo la sheegay inay adeegsato dowladda hoose ee ismaamulka baringo xubnaha guddiga sanadka u qaabilsan dowlad wadaajinta ayaa barasaabka baringo benjamin jiboy oo kasoo hormuuqday ka dalbaday inuu soo gudbiyo dokumentiyii ku saabsan heshiiska dhexmari baringo xafiiska meeraayaha miisaaniyadda dowla- dowladda iyo hantidhowraha guud ee lagu faray ama lagu furay aniraahdii okoonadan oo lagu tilmaamay kuwo sharci darraa jibooyi ayaa haysta laba cisho oo amarkan ugu hoggaansamaya sida ku qeexan xeerarka maaraynta lacagaha dadweynaha ee loo soo gaabiyo b f waa b f m act senatarka ismaamulka kisii richard onyako ayaa su-aal geliyey siday dowladda ismaamulka baringo ugu suurtogashay inay furto okoonadan tirada badan waxa uu carabka ku adkeeyey inay suurtagal tahay in lacagaha qaar si sharci daraa looga saaray okoonadan katherin muuma oo si magacaabida ugu biirtay aqalka sare ayaa ismaamulka baringo ka dalbatay inuu u hoggaansamo xeerarka adeegsiga lacagaha dadweynaha guddoomiyaha baringo benjamin jiboyi ayaa dhankiisa ku jawaabay in akoonadan ay fureen si loogu maareeyo barnaamijyada hay-adda horumarka ee laga leeyahay denmark ee loo soo gaabiyey danida waxa uu carabka ku adkeeyey in hay-addan ay sidan ku talisay si loo fududeeyo hantidhowrka barasaabka ismaamulka tanarifa daadu godana iyo xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka burra yacquub caddo ayaa dowladdu ugu baaqiyey inay meesha ka saarto go-aan ee horey goobaha qaar ugu aqoonsatay kaymo siyaasiyiintan ayaa sheegay in meelaha oo ka tirsan bangal iyo deegaano kale ay yihiin kuwa shacabka ay degan yihiin sidaasi awgeedna ay adkaatay in laga fuliyey mashaariicda horumarineed xildhibaanka burra ayaa dhankiisa sheegay inuu baarlamaanka u gudbin doono dacwada uu arrinkan uga soo horjeedo Hii mambo ya forest haiko hapa Bangale peke yake hata kule Wayu imegazetiwa kama forest. huko Hirimani imegazetiwa kama forest. Wakati inatatuliwa ya Bangale, itatuliwe Tana River mzima.
hapa mpaka Madogo, kilomita 80 imekuwa gazetted kama Bangal Forest. Watu wa Madogo, watu wa Madogo, Your Excellency, wanashindwa kuele, kuendelea, hawawezi kufanya mpangilio. Juzi kulikuwa na government program ya kufanya mambo ya survey, watu wa forest wamesimamisha. Your Excellency, mimi kama mbunge wao, kama mtetezi wao We, next week, kama Simba wa Bura Constituency next week nitapeleka hoja katika petition katika bunge la kitaifa ili tuone namna ambao tunaweza wasaidia. Kati ya hapa mpaka Madogo kuna stations karibu kumi na tano ambayo wakaaji wamekaa wakajenga wanaishi. Lazima Mheshimiwa Rais tujaribu kuangalia namna ambao tuwasaidia.
kadib markii dhowaan falal amni darre ay ka dhaceen xaafado ka tirsan magaalada gaarisa ayaa waxaa arrinkaasi shir deg deg ah ka yeeshay guddiga nabadgelyada ee gaarisa isku-duwaha dowladda dhexe ku matala gobolka waqooyi bari john otieno ayaa ciidamada ammaanka uga digay inay laaluuj qaataan kadibna sii daayaan shakhsiyaadka loo soo xiro dhibaataynta bulshada waxa uu sidoo kale sheegay in falalkan ay geysanayaan dhalinyaro ee da-doodu u dhexayso toban iyo toddobo ilaa labaatan sano oo ku hubaysan mindiyo otieno ayaa hoosta ka xariiqay in qaar ka mid a daayartaan lagu qabto nooca daroogada ee xashiishka isku-duwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari ayaa intaas ku daray inay si weyn ula dagaalami doonaan ka ganacsiga xashiishka barasaabka ismaamulka gaarisa nadiif jaamac oo sheegay inuu la kulmay culimmada ayaa ku buuriyey inay bulshada ka wacyigeliyaan falaldembiyeed iyo maandooriyaha
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi waddanka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka soomaaliyeed iyo jubbaland maxamuud sayid aadan oo ku sugan degmada luuqa ee gobolka gado ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa ka hadlayay shirka nabadeynta beelaha dhowaan ku dagaalamay degmadaasi waxa uu sheegay inay doonayaan in nabad ay ku wada noolaadaan dadka degan degmada luuqa magaalada dowlad baa ka dhisan guddiga nabadgelyada degmada la yidhaahdaa shirguddoonka waa guddoomiyaha amniga ayaa la rabaa in looga saaxdo oo looga dambeeyo oo gacan lagu siiyo amni darrada raggii abuurayna waa raggii amniga laga rabay waa shakhsiyaadka ciidamada ahaa marka dayacaadaas annaga nidaam ahaan waa u qaadanaynaa inaa xaggayaga ka timid laakiin inay nugu soo noqnoqoto maya hadda wada xaajood baan rabaa inaan dhibka ku xallino ciidamadii amnigaan u xilsaarnay amniga ha lagu kalsoonaado ayagaa laga rabaa inay xakameeyaan mas-uuliyaddii ay qaataan waa inaan kalsooni siinno intaan wada xaajoodka ku jirno dhibaatooyin waa dhacayaan marka wadaxaajoodkii baan joojinaynaa mase dhibkiina gacan baan kula macaamilaynaa waddadii wadaxaajoodkana waa noo furnaani waa wadaynaa marka caqliga saliimka waxaa weeye waxa dhacayna inaan sidoodu inaan sidooda ula macaamilno oon ku xakamayno wadaxaajoodkeena inaan sii wadanno waa tii cabdifidi cali sharmaar ku yidhi war gacanna aan ku codayna gacanna aanu dalka ku difaacno marka wixii dhaca yayna saamaynin gogasho wixii dhaca sidooda loola macaamilaya oo laiska celinaya xeerna waa kale nahay waxaan nidhi wixii dhaca shaksigii ama shakhsiyaadka sameeyey bay ku ekaani beelna ma noqonayo gruubna ma noqonayo
wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdigiisa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo dadweyne kale ayaa sidoo kale qayb ka ahaa soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya socdaalka ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare xamse iyo wafdigiisa ayaa la sheegay inay la xiriirto dhiirigelinta iyo taageerada ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi kuwaasoo dagaal kula jira kooxda al-shabaab hay-adda sirdoonka somalilan ee loo soo gaabiyey n i a ayaa sheegtay inay qabatay laba xubnood oo ka tirsan sirdoonka soomaaliya ee nisa kuwaasay ku eedeeyeen falal qorsheysan oo loogu talagalay inay ka fuliyaan magaalada boorama ee gobolka awdal qoraal ay hay-adda sirdoonka somalilan ku baahiyeen bartooda x ee twitter la oran jiray ayaa u dhignahay sida tan hay-adda sirdoonka somalilan ee n i a waxay gacanta ku dhigtay koox ka tirsan niisa oo howlgallo loo soo diray kuwaasoo laga soo diray magaalada muqdisho kuna saabsan inay qas ka abuuraan somalilan iyo dilal qorsheysan gaar ahaan magaalada boorama laba ka mid ah xubnahaasi waa la xiray halka lix kalena lagu daba jira ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay sirdoonka somalilan qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan mawlidan ka codsad inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka ciidamada booliiska ee dalka uganda ayaa sheegay inay arkeen toddoba iyo toban qalfoof aadani ah oo lagu aasay sanduuqyo waxaa laga soo saaray macbud laga shakiyey oo ku yaala bartamaha uganda sida ilaamaha ammaanka maanta u sheegeen wakaaladda wararka ee a f p waxaa qalfoofka arkay carruur qoryo ama xaabo u raadsaday duleedka tuulada kabanga ee u dhow magaalada mbigi ee ilaa iyo afartan kilomitir dhanka galbeed uga beegan caasimadda uganda ee kampala afheenka booliska gobolkaasi majiid kariim ayaa warbaahinta u sheegin saraakiisha ammaanka ay si deg dega u tageen goobta iyagoo qoday meelihii sanduuqyada lagu aasay kadibna ku dhex arkay qalfoof gaaraya toddobiyo toban wuxuu intaasi ku daray in ay qoditaan dheeraad ah wadaan si haddii ay jiraan kuwo kale loo soo saaro dadweynaha oo ay arrintan walaac ku beertay ayuu ka codsaday inay isdejiyaan si loo ogaado sababta keentay in waxyaabahan halkaasi lagu duugo iyo ciddii ka dambaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in loo baahan yahay in heshiis xabadjoojin oo deg deg ah uu ka dhaqangalo khaza tani ayaa fududayn karta in carruurta khaza la gaarsiiyo daawooyinka looga tallaalaya cudurka dabeeshii halkaasi saameeyey w h o ayaa intaasi ku dartay in xabadjoojin dhaqangasho ay horseedaysaa in la xakameeyo faafitaanka cudurkan waxaa lagu soo waramayaa in dowladda maraykanka ay shaacisay in ay filibiin ku taageeri doonto shan boqol oo milyan oo dollar oo taageero dhanka militariga ah waxaa arrinkan maanta shaaca ka qaaday xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo dhiggiisa gaashaandhigga leon austin oo safar ku tegay caasimadda dalkaasi filibiin ee manila mas-uuliyiintan oo shir jaraa-ida qabtay iyagoo ay wehelinayaan wasiirka arrimaha dibadda ee filibiin oo loo yaqaan enrik manalo iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi gilbert teodero iyo hoose ka xariiqay in maalgelintan ay tahay mid aad u weyn oo waxyaabo badan ka tari doonto hanaanka gaashaandhigga iyo si guud arrimaha amniga ee ee filibiin wararka intaasi ku daraya in ujeeddada maraykanka arrintan uu ka leeyahay in ay tahay in uu hoos u dhigo saameynta shiinaha uu gobolkaasi ku leeyahay ugu dambayntiina waxaa lagu soo waramayaa in dalka venezuela ay ka dhaceen dibadbaxyo laga soo horjeedo guusha markale uu soo hoyay madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro dadka dibadbaxa dhigaya ayaa waxa ay sheegayaan in maduro uunan si cadaaladda ugu soo bixin doorashadii dhowaan dhacday waxaana dadkan ka mid ah taageerayaasha xubnaha mucaaradka oo guushaasi dhaliilay tani waxayna imaanaysaa iyada oo guddiga arrimaha doorashooyinka ee dalkaasi uu shaaciyey in nicolas maduro uu mudaxileedkii saddexaad ee ku guulaystay boqolkiiba konton iyo kow ee codadkii la dhiibtay qodobadii caalamkaanaga intaa handib idinkuugu celiya maxamed axmed mawliid waa u mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda star f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey mawliidoo caalamka akhriye ayaa warka soo saaray cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhrinay